xildhibaan ilyaas oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday cabdulaahi sambaluul sheeh oo ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalka xildhibaankan ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ay gabtay howshii ay lahayd taliyaheedana uu xilligan wareegayo duurka isagoo baadiyeysan sida uu hadalka u dhigay xildhibaankan arrinta celcelinta xildhibaanada waxaa inta badan sameeya hay-adda nabadsugidda in hadda la leeyahay canshuurtii bakaaraha in la qaaday ka shaqaynaysaa in taliyaheedii oo duurka isagoo u dheer wareegayo war dalkan waxay u taray lama ah hoggaankeedana waa kharibeysaa hay-adda nabadsugiddana waaba baadiyeysantaaba hadda midka ma aha inaan maagaayo laakiin hay-adda nabadsugidda taliyaheedu sida uu ku wado horta si saxma iyo sida uu u maamulaayo waxaa og tihiin dalkan markuu twenty seventeen joogay oo dowladdii hore ninka magaaladan shutdownka ka xidhigay oo dhagaxda ku xiray ee magaaladan demiya isagoo ahaa qoladii hore markay ku rafaadeen waa iska eriyeen haddeer taanna shiddo kale uu dalkan inuu shutdown uga dhigo oo ku xiro wadaa macnihi isagaana u baahan in laga qabto xildhibaanada waxa celinaana waa isaga xasan sheekh waxaan leeyahay ninkaa iska badbaadi yousan ku qarrimin mar kale waxaa marar badan dhacday in sidan oo kale xubnaha ka wada tirsan dowladda federaalk uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo xasan sheekh uu midba midka kale ee dusha kaga tuuro dadka aqoon-yahanada ah ee u dhundaleela arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay kaalmaha hore kaga jirto musuqa iyo wax isdowmarinta